faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halka anigoo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad dhegaysa doontiin waxaa ugu dooroon madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo diiday dalab uga yimid madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka dhacay waddada xiraysa magaalada balcad iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda cadaaladda adduunka oo diiday dalab uga yimid waddanka kenya oo ay ku dalbanaysay in muddo labiyo toban bilood aad dib loogu dhigo qaraarka dhegaysiga dacwadda u dhexaysa waddankeenna iyo waddanka kenya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe oo dowladda federaalka soomaaliya ka codsay in la hadasho si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ku amray inay isku yimaadaan jowhar si ugu furmo kalfadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulka jubbaland xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maanta kormeer ku tegay qoysas ka barakacay xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan aqbaaladka caalamka warka duurmaanta aad ku dhegaysa doontiin waxaa ugu dooroon madaxweynihii hore waddanka koonfur afrika oo wajahaya maxkamad ku taalla gudaha waddankaasi intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa duhur taalada taarada ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duhur ee radio cadaado iminkii haddana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa diiday dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kaas oo ku saabsanaa in dib loo bilaabo oo halada u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka somalilan ee fadhigoos yahay magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi ee soomaaliya musabix cabdi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan oo xir la sameeyey madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u sheegay in xiligan somalilan aysan diyaar ahayn in la hadasho dowlada federaalk soomaaliya inta xilka u hayo madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali qiire maamulka somalilan ayaa sheegay in xiligan cunaqabateen badan ay saartay dowlada federaalk soomaaliya taasina aysan u suurtogelayn in la hadasho dowlada federaalk soomaaliya somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid ah baarlamaanka maamulka somalilan oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay cunaqabatay tii ugu xoogan ay kusoo rogtay maamulka somalilan taasoo u sheegay in saameyn xoog leh ay ku yeelatay nolosha dadka caadiga ah ee kuwaasoo ku nool deegaanada maamulka somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka somalilan waxa uu sheegay in ay wahad la yeeshaan dowlada federaalk soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo inta xukuumaddaas aysa joogtana aysan suurtagal ahayn in la hadasho maamulka somalilan waxa uu sheegay in xiligan dowlada federaalk soomaaliya ay cunaqabateen xoog leh ay ku hayso maamulka u hogaansha muuse biixi cabdi kuwaasoo ka arrimiya gobolada qooyi ee soomaaliya waxaan ku yidhi awa dowladan ninka loola wada hadalo ninka maciishadii lagala dagaalamaya ee adagayga dhamaya ee kalluunkayga la dagaalamaya ee waxdan lagala dagaalamkaas walaalnimo noomaha boqol sano hadaa jiraysa boqol sano hadana la ictiraafay weli bilay aanu soomaaliya kusoo noqono weli bilay hadalkee furso inanka inankiisa inanka inankiisa haddii ay dhaxayso inaanu soomaaliya la midowno waa habeenkaanaa tegi wadan walaalabeyna iminka hadaa adigu soo wareemati hadaa argasa tirahdid ahlan wasahlan adeerta adiid i tiradaa soo dhawaan ku leeyahay adeer baan ku hay laakiin midnimo dambe oo soomaaliya aanu midoobeyna adeer ma jirto dhegaha ugurida dhegaha ugurida heesaha iga dhiriso waxaa waxaa adigu magala seveniyar baa ta wixii naga soo maray wixii naga soo maray anuu baa garanaya toddobaatan kun ilaa sideetan kun oo soomaaliya garan halkaa ku dhintay magaalada hargeysa ee maanta taariis aan waxba ka dhicin dhulka dhulkaa dhaadhay masjidii ugu soo ridayay hargeysa diyaaradii diyaaradii hargeysa bamgareynaysa intay sabab ka kacdhabe hargeysa dib u duqeynaysa waxaan dhacay dee adiga iska da dowlada federaalk ee soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo ay dhowr jeer isku dayeen in la hadasho maamulka somalilan kaas u hogaansho muuse biixi cabdi waxayna dowlada federaalk soomaaliya sheegtay in arrintaasi ay awood badan saari doonto dagaala culus oo u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta ka dhacay waddada xiriirsa magaalada balcad iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya maamulka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo waramayaan in dagaal u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo xubnaha dagaalamaasha al-shabaab oo maanta ka dhacay waddada xiriirsa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada balcad ee isla gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa yimid kadib markay ciidamada militariga soomaaliya fariisiin ay ku lahaayeen deegaanka balcad ee gobolka shabeellaha dhexe duleedkiisa ay weerara ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadoona halkaasi dagaal xoogan oo in ka badan dhowr saac halkaasi ka socday oo halkaasi ku dhex maray maxamed axmed treedish oo ah taliyaha guutada dobi labaatanaad ee ciidanka militariga soomaaliya ee dagaalka al-shabaab maanta kula galay deegaanka balcad ee gobolka shabeellaha dhexe duleedkiisa oo la hadla raadiyo hadaado waxa uu sheegay xubnihii shabaabka ahaa ee soo weeraray ay jab xoogan gaarsiiyeen islamarkaasna dhinaciisa aysan jirin wax khasaaro ah oo intaas la-eg oo ka dhasha dagaalka al-shabaab iyo ciidamada militariga maanta ku dhexmaray waddada xiriirsa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada balcad ee isla gobolka shabeellaha dhexe
markaan xaqiiqda kaala hadalno sidoodaba xaqiiqda waxaan ka hadalnaa annaga wixina gaaraa khasaaro uma aragne waxaan u aragnaa maxaan ku yidhaahdaa wax adduun iyo aakhiro lagu faa'iiday nimankaasi khasaaraha gaaray lix iyo toban dhimasho ayaa gaartay oo maxaan ku yidhaahdaa kow iyo toban laga xaqiijiyey maxaan ku yidhaahdaa ciidamada kalena waxaa ka dhintay saddex askari wax dhibo oo kaloo meesha hadda ka jiray maba jirinba iyaguna meeshaas ayay ku kala yaaceen u malayn maayo inay dib dambana meeshaas iyo deegaankaas usoo haweysan doonaan insha allah waxaan kuu sheegayaa shabeellada dhexe iyo deegaanada kaleba nimankan alqaacidada oo shabaabka leedahay annaga shabaab uma naqaano niman khawaariij aan u naqaanaa maxaan ku yidhahdaa adduuniya aakhiraba aan wax tala ku haynin nimankaasna goob ay hadda ka taliyaan ma jirto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu guul ku gaaray meel walba oo uu tago guul uu ka gaaray ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa waxaa la tegey meesha hadda iyagu ay sheegtaan oo aadan yabaal dhulkaasoo dhan waxaa lagu maray damaashaad aawey nimankaad sheegaysaan ood leedahan meel bay haystaan cid meel haysata ma jira waa nin meelaha inta soo dhuudhuunta ee shacabka soomaaliyeed miine iyo wax u dhidhiga ee wax awooda ay meesha ku hayaan ma jirto marka idinka laftigiina waxaan idin leenahay dalka dhismihiisa ka qayb qaata maalmihii ugu dambeyn dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan waddada xiriirsa magaalada balaxda ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabelle mana jirto wax waroo ka soo baxay maamulka hiirshabelle oo ku aadan dagaalka al-shabaab iyo ciidamada militariga ku dhex maray duleedka magaalada balacda ee gobolka shabeellaha dhexe waxaase hore u jirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle lagu dilay waddadaasi walow aysan maamulka hiirshabelle isku howlan wax ka qabashada dhibaatada mas-uuliyiinta maamulka hiirshabelle markaasoo kasoo gaarta duleedka magaalada balacda ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada militariga soomaaliya ayaa ka howlan sida al-shabaab uga xoreyn lahaayeen dhammaan deegaanada degmooyinka al-shabaab ay ka haystaan gobolka shabeellaha dhexe waxaana howlgalkii u ballaaray iminka uu ka socdaa degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa diiday dalab uga yimid waddanka kenya kaasoo ay ku dalbanaysay in muddo labaiy toban bilood ah dib loogu dhigo qaraarka dhegeysta dacwadda u dhexaysa waddankeena iyo waddanka kenya maxkamadda caaladda adduunka ayaa diiday dalab uga yimid waddanka kenya oo ay ku dalbanaysay in labiiy toban bilood dib loogu dhigo qaraarka dhegeysiga dacwadda u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya kenya ayaa dalabkeeda la diiday gabi ahaanba waxaana lagu amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan dalabka uga soo qayb galaan dhegeysiga dacwadda oo dhici doonta afarta bisha noofembar ee sanadkaani waxaana la go'aamiyey in dhegeysigaasi xilligaas uu noqon doono wargeysta eesta ayaa kasoo baxa dalka kenya caasimadaasi nairobi ayaa baahiyey warkaana soogana sheegay inuu kasoo xigtay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo lagu amray inay u diyaargaroobaan dhegeysiga dacwadda sidaas oo kalena qareenada kenya ee hadda isdiyaarinayaan tallaabad ay qaaday maxkamadda caalamiga i c g ayaa ka dambeysay markii ay dhowaan la tashi ugu yeertay labada dal ee soomaaliya kenya waxaana soomaalida ay diideen inay dib u dhigtaan dacwadda baddaasi go-aanka i c g ka soo baxa ayaa ah mid ay soo dhoweynayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed maadaama kenya ay muddo dheer doonaysay in dib loo dhigo kiiskaasi balse maxkamadda caalamiga i c g ee ku taalla waddanka netherland ayaa ogolaatay diyaarogalow dhan laba bilood gudahood inay isku diyaariyaan waddamada kenya iyo waddankeena soomaaliya rofesor xasan sheekh oo ka mid aqoonyada soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadaha muqdisho ayaan weydiiyey waxa ay dowladda kenya uga dhigan tahay diidaanka in dib loo dhigo labayo toban bilood oo dowladda kenya ay ka dalbatay maxkamadda caalamiga i c g maxkamadduna ay diiday badda caalamiga u noo yaalaa annaga iyo kenya waxaan doonaynaa oo keli ah inaan ku kala baxno sida uu qabo xeerka caalamiga gaar ahaan midka badaha dhab ahaantii tafaasiilka ma hayno oo hadee weli maxkamadii dowlaha unba u yerta wax tafaasiila oo ay bixisay ma hayno laakiin waxaa la ogyahay in xilligii loo balansanay ay tahay bishii soo socota laakiin uu ma naqaano sida uu qaanuunka caalamiga iyo xeerarka caalamiga ugu ogolaan doonaan laakiin dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa oo keliya ah inay ku adkaystaan soomaaliya iyo kenya inay ku kala baxaan qaanuunka caalamiga ee badaha saasaa la iska rabaa marka dad oo oo oo yani go-aano iska degdega ama go-aano iska fudud qaadanaya maahane xeerar iyo qawaaniin baa la fiirinaya maxkamadana waxaa korjoogto usii ah jumciyadda qurumaa ka dhexaysa jumciyadda qurumaa ka dhexaysana waxaa korjoogto usii ah golaha amniga ee adduunyada marka waa meesha waa meel aad muhiim u ah meel oo ama sida soomaaliya sida ay rabta kaligeed ama kenya sida ay rabta kaligeed meel ay ka helaysa ma aha sida loo qabanaayo dacwooyinka sida loo qabanaayo min alif ila alyaa-ina waa qoran yihiin ma daran aniga waxayna waa noo fiican tahay jiitanka inuu naga dhammaado oo aniga iyo anaga iyo kenya aan ku kala baxno sharciga caalamiga waa waa waa rabnaa hal sana lama siina laba bilaa la siiyey taasoo laga wado macnaha inay dowladda kenya laftigeedu ay si saxa ay ugu soo diyaargaroodo maxkamadda haddana haddii ay dhacdo oo in weli qaanuunka inta la baarbaaro bil iyo laba biloo kale iyo waxyo inta loo baara lagu heli karo oo aan socodka arrinta aan wax u dhimayn waxba dhibaataa ma laha aniga haddaan soomaaliya nahay hal arrin ayaa nagala rabaa halkaas arrimo ah inaan diidno waxa kenya rabto oo ah asal ahaanba dacwadan qaadisteeda in laga soo qaado badda iyo in laga soo qaado maxkamadda oo markaas soomaaliya iyo kenya inta ay is agsa dhiftaan waa sida iyadu ay leedahay waa la mar waxay leedahay laba wadano deris ahaan nahay mar waxay leedahay annaga iyo soomaaliya waxaan iskula jirnaa igad mar waxay leedahay annaga iyo soomaaliya waxaan iskula jirnaa qaaradda africa waa aragtay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayaa daal balangelisay sida hal mar looga dhigi lahaa in qaraarka dhegeysiga la qaado afarta bisha noofembar ee sanadkaani aan waxba dib loo dhigan waana midda keentay in hadda i c g ay si radna u shaaciso mar kale in afarta bisha noofembar ee sanadkan la dhegeysan doono dhegeysiga dacwadda ee badda u dhexeeya soomaaliya iyo waddanka kenya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday inay la hadasho si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu sagootinayay madaxdii ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland oo labiyo tobankii bishan lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay wadahadal uu la yeesho dowladda soomaaliya waxa uuna dhinaca kale sheegay in aan la aqbali karin in madaxda dalka ay sameeyaan muddo kororsi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale carabaabay in dowladda soomaaliya laga doonayo in ay la timaado qorshaha doorashada laba kun iyo kow iyo labaatanka taas oo uu sheegay in haatan aysan jirin wadatashi ay kala samaynayso dowlad goboleedyada dalka ka jira saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogollahay waa madaxdayadii gogasha xafladaan inay nagala soo qayb galaan aad bay u ficlan inkastoo abshir uu matalay waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma iyagaa waalida iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oy waddankan hagaan baa laga rabaa annagu khilaaf ma wadno xumaatadooda kama shaqaynayno wanaag baan rabnaa hogaamintoodan rabnaa waktigooda inay dhammaystaan baan rabnaa kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaay aan ilaalino oo middaa ha ka shaqeeyen oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo cid baa faragelisay iyo waxalba haddii inagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegsheegno oo waxyaalo kale isku tuutuuno oo dowlada laysku tuugo waxaasoo dhan way imanaysaa maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iskale mas-uuliyadda madaxda mas- dowladda federaalka soomaaliya sababtoo iyagaa waalida sida kuwii ka horreeyay ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashadu noocay noqonayso iyo waktiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakerin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabsado iyo in talada la wada leeyahy waddankii waa federaal federaalism buu qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday in soomaaliya ay haatan u baahan tahay dib u heshiisiin qaran hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa imaanaya xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo uu khilaafkoodu ka bilowday habraaca doorashada jubbaland ay u martay cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo mahasane saaxiib gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ku amray inay isku yimaadaan magaalada johor si uu u furmo kalafadha toddobaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay arrimo badan ayaa ugu horreyn tacsi u diray ehlada gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka shabeellaha dhexe marxuum maxamed sugaal cismaan iyo wiil yaro u dhalay weerar bambagacmid ah lagu qaaday hoog uu ka degan yahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe una geeriyooday sheekh cismaan barre oo ah gudoonka baarlamaanka ee maamulka hirshabelle ayaa sidoo kale tacsi u diray ehlada saraakiishii mas-uuliyiintii kale ee ku geeriyooday weerarada ugu dambeeyey ee ka dhaca degana hoosta magaalada jowhar iyo sidoo kale magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna alla uga baryey in naxariis janna ilaahay ka waraabiyo waxaan rabaa in halkan ugu tacsiyeeyo gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee gacanka xaqdarna ay ku dishay caasimada jowhar isaga iyo wiil yar ugu dhalay aan waxba galabsan marka hore waxaan leeya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo reer hirshabeelle sidoo kale waxaan tacsiyeynaa idana saraakiishii kaloo ka horreysay iyo gudoomiye ku-xigeenadii waxay hirshabeelle maalmahan dhibaatada kusoo gaartay idan waxaan lehay sidoo kale idana samir iyo imaan allah ka siiyo wixii dhaawacmana ilaahay ha u boogo dhayo intaas ayaan leeyahay ciidamada amniga iyo dhammaan qaybaha bulshadan waxaan uu baaqayaa inay amnigooda ilaashadaan inay iska kaashadaan sidii amniga loo suulaha hirshabeelle qof kastana mas-uuliyad ayaa ka saaran in maxay ahayd hirshabeelle ay amnigeeda iyo horumarkeeda ka qayb qaatana gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay fatahaadda hadda ka jira qeybo ka mid a deegaanada hirshabelle wuxuuna sheegay in xaalad bini aadnima hadda ay ka jiraan deegaanada fatahaadda hadda uu ka jiro wuxuuna madaxda dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha deeqda bixiya iyo qof kasta wax heesta ka dalbaday in gudmud lala gaaro dadka ay sameeyeen fatahaadda ciddii yacni wax haysata cidda kale inay caawiso gacan ka geysta idan waan u baaqayaa dadka haddii is caawiyaan wax badan ayaa suuragelayo dadka haddii is caawiyaan amnigooda ay suul karaan baahidooda ayay muxuu ahaay ee ay ku filan yihiin marka waxaan leeyahay inay gacmaha isqabsadaan oo ayaguna iscaawidaan ayagana ugu baaqayaa runtii annagana hadda golaha shacabka ee waxaan awoodi karna oo karaankeena waa qaban doonaa insha allahu tacaala gabagabadii gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle sheekh cismaan barre maxamed ayaa shirkiisa shiraad wuxuu kusoo hadal qaaday arrimaha baarlamaanka wuxuuna sheegay in dhowaan uu furmayo kale fadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaana xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ka maqan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ku amray inay isku yimaadaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si uu furmo kale fadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle maalmihii guddoomiyey baarlamaanka maamulka hirshabelle iyo guddoonka maamulkaasi waxaa u dhexeeya khilaaf soo taagnaa in badan waxaana saameyn uu ku yeeshay kala fadhiyada iyo shaqadii baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaana gamahaanba istaagay in kala fadhiyada ay yeelan jirin baarlamaanka maamulka hirshabelle
sidoo kale maalmaha hortayna waxaa inoo furmi doona insha allahu tacaala baarlamaankii ee kalfadhigii toddobaad ayaa inoo furmi doona insha allah howlo kaloo fara badan waa qaban doona ilaahay idinkiis waxaan leeyahay muxuu ahaay hambalya muxuu ahaay waxaan leeyahay reer hirshabeelle kalfadhigii toddobaad ayaan idinku hambalyana insha allah furmi doono aada mahadsantahay sidoo kale waxaan rabaa in halkaan igana aan ugu yeero dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ka maqan xarunta ee hirshabeelle inay si si degdega usoo galaan si maxay ahayd howlihii baarlamaanka loo dardargeliyo iyagana waxaa laga codsanaya inay si dhaqsaa cid kastoo ka maqan inay soo galaan muxuu ahaay xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ee ayadana ayaan ugu baaqayaa horena waanu yani fariintaas waan ugu diray waxaan leeyahay si deg deg ha lagu soo galo aad waa mahadsantihiin maamulka hirshabelle uu hadda u hogaasho maxamed cabdi waare ayaa tan iyo xilka markuu qabtay waxaa hirshabelle soo food saartay khilaaf u dhexeeyey xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka hirshabelle taasoo ka dhalatay kadib markii madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ku-xigeenkiisa lagu eedeeyey in musuqmaasuq ay ka geysteen deegaanada hirshabelle xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta kormeer ku tegay dad ka barakacay xaafada ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casmaan xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne ayaa kormeeray qaybo ka mid ah xaafadaha ku teedsan webiga shabeelle si ay u ogaadaan halka uu marayo webiga shabeelle ugu horreyntii waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamuud waxaana uu sheegay
bogodnooda dhagax jibis aan ku sugannahay annagoo alxamdulilah rabbialcaalamiin aan dheydhaynayn afarta xaafadood degmada beledweyne hadda wixii ka jiro oo dhibaato eh kormeeraynay oo ugu badan yihiin biyaha waxaan u sheegaynaa marka adduunka waxaan u sheegaynaa hay-adaha samafalka waxaan u sheegaynaa maamulka heer gobol iyo heer degmo oo aniga ka mid ayaan u sheegaynaa dowladda federaalka aan u sheegaynaa dadkan reer hiiraan oo degan degmada beledweyne haddii marka sida maanta webiga ow yahay aas wax ku sii daro ee xareeddana ay ku soo darto waxaan dhihi karnaa barakac waayo insha allahu ilaahay xaggiis ka rajaynaynaa annagana haddii aan nahay maamulka degmada aan nahay iyo kiga gobolka intaba haddii nahay dadaal dheeraad ahaan samayn doonnaa haddee murugaha iyo dhibaatada xaafadaha ka jiraan la qaybsan doonnaa saakin insha allahu ilahay idinka kormeerkayn wuxuu ku koobnaay afarta xaafadood oo degmada beledweyne ay ka kooban tahay intaasaan kormeer ku samaynay insha allahu ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa ilahay xaggiisna khayr aan ka rajaynaynaa hay-adaha samafalkaan haddii culayska sidaan aas ka batay waxaan ka codsanaynaa in dadkaas fiiri gaar ay u yeeshaan wax kasta oy qaban karaan ay la qabtaan sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhobow waxaana uu dhankiisa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabelle waxaan aan adduunka u sheegaynaa inay dadkii iska tabaalaysan yihiin tabaalla iska tabaldhac yihiin macarta danna iska jirto muxuu ahaa ii sheeg dantaasna insha allahu ilaah baan u sheegaynaa laakiin waxaa waaye bini'aadankana waa iskaalmeeyaa kahaydaha iyo meel walbaba adduunka waa maaragtay akhbaar baan u diraynaa insha allah dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle insha allah biidni ilah alkariim biyo way iska jiraan biyo xareed oo kor ka yimid buuxiyey maarata xaafadaha buuxiyey xaafadaha shashan ay isku kor saaran yihiin insha allahu biidni illahi alkariim waxaan sheegaynaa insha allahu ina dadkaas la tawarrucu la tawarruco wa tacaawanuu cala albiri wattaqa walaa tacaawanuuha la tacaawanayo insha allah waa soo dhowaynaynaa biidnillah togag oo biyaha xareedda soo rogay ayaa maaragtay ayaa xaafadaha galay ma hadda weli weli webiga ma bixin hadda meesha aan taagannahay waa buundadii maaragtay oo oo muxuu ahaa dhagax jibisaan taagannahay waxa saaranna waa biyo biyahana maaragtay waa xareedii oo iska soo celiyey webiga iska soo celiyey waaya insha allahu khayraan rajaynaynaa khayrkan ilaah baan ka rajaynaynaa inkastoo xilligan uu buux dhaafiyey webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ilaa iyo haatan aysan jirin meel ka mid ah magaalada uu ku fatahay webiga shabeelle warka duuro kala socotaan raadiyaha cadownagantaas tani kulan dambe duhur wanaagsan